fid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m-ka ee hal eber lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa boqolaal qoys oo qaxooti ah oo wajahaya xaalad cunto la-aan ah kadib markii loo sheegay in raashinka gargaarka ah aysan ku qaadan karin waraaqo horaan loogu qaybiyey sidoo kale maamulka xeryaha dhadhaab ayaan ka wareysanay sababaha qaxootigaasi ay ku waayeen raashinka gargaarka ah sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah kaalinta xoolaha ay kaga jiraan nolosha bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kama marra xubintii shakhsiga oo aan ku wareysan doono yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee ka howgala xeryaha oo aan ka wareysanay waxyeelada oo cudurka dabeysha u geysan karo bulshada ku jirta xeryaha qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed tarakoob bilihii lasoo dhaafay ka socday xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa dhowr jeer hakad galay iyadoo tirakoobkaasi muhiimadiisu ay ahayd in lagu xaqiijiyo tirada qaxootiga kusoo qulqulaya xeryaha si loo dejiyo xorada ifalabo oo dhowaan dowladda kenya hay-adaha samafalka ay u qorsheeyeen in qaxootiga halkaasi la geeyo si loo caawiyo haddaba boqolaal qoys oo qaarkood aan marin habraaciyo tirakoobkaasi ayaa sheegaya in laga joojiyey boonooyinkii ay raashinka ku qaadan jireen iyadoo qaxootigaasi ay yihiin kuwo aan haysan kaararkii raashinka islamarkaasna boonooyinkii ay ku qaadan jireen gargaarka samafalka ah lagu sheegay inay yihiin kuwo aan shaqayn qoyskan qaxootiga ah oo qaarkood dhowr door aan qaadan raashinka samafalka ah ayaa haatan wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo qaxootigaasina ay ka kooban yihiin laba qaybood oo kale ah qaxooti cusub oo dhowaan soo galay xeryaha iyo qaar kale oo tirakoobkii la marsiinayey aan si toos ah loo marsiin haddaba qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa barnaamijka caweyska ugu waramay xaaladda ay wajahayaan waxaa la yidhahaa xaliimo xasan cabdi waxaan ka soo barakacay bu-aal irideeda caruurtayda waa waxaa weeye sideedlaan ahaa sideelihii aan ahaa lambarkii aan raashinka ku qaadanaynay waan waaynay waan nalaga kansaray waan waaynay yu-un baan tagnay toban jeer oo dhan waan waaynay waxbaan ilaahay untoo naloo aabeeyey ma laha haddaan duq lahayn haddaan doon lahayn haddaan waayeel lahayn haddaan ilmo rafaasan lahayn haddaan curyaan wadanay in nala tirakoobladiid boonadina kansar baa nalaga dhigay haddaan waxaan rabnaa sidii nalagu bahalkiyaan lahaa naloogu tirakoobi lahaa si degdeg haddaan raashinka aan gabnaan qaadan lahayn waa tahay idinkaan tirakoob marin qaabkeebay ku dhacday in boonadiinii la kansalay oo raashin maleydin laydin dhahay meel baa laga soo dhejiyanaryaad annaga waxba kama sheegi karna waan tagnay raashin baan raasannay sideedlaan ahayn maalinka aan feel galnay oon sheelka galnay waxaa nili wax raashin oo inii yaalla mala boonooyinka waa nalaga riiqay haddee meel ay wax ka jiraan annaga ma naqaano maxaa laydin sheegay markaa waxaa nili tirakoomna male raashinna ma lihidin lambar waabaa tihin meel ay naga qabsatayna ma naqaano mise bilood ayaa bilaa raashinta saddex bilood baan raashin la-aanna bishaan soo socotaa hadda afarka haddee waxay nagu qabsatay waa inay naloo soo sheeg ama nalagu soo caawin lahaa qoysaskii idinlamidka ahaa halkan waa laga raray kaarar baa la siiyey ifato ayaa la dejiyey gargaarkii way qaadanayaan idinka maxay kula tahay inaad dabcan halka idinku reebtay haddee ma og waxay nagu qabsatay dadka nalawaarka ahaa ama nala soo degay ama nagaba dambeeyey ama nalawaarka ahaa oon la qayb qaadanaynay waa la raray waa la tira koobay haddee waxay nagu qabsatay meelay ka soo farcantaa ma naqaano annaga dhibkaa wuxuu nagu qabsatay ma naqaano waan rafaasannahay waan dhammaanaynaa gaajaan la ba'eenaa dhowr iyo toban beri waxba maana karsanay haddee si nalagu tira koobi lahaa ama nalagu nooleen lahaa ama dhibkaa nalagoo talin lahaa baan rabnaa tirakoobkii aan rajeynaynay asniin heblo asniin heblo asniin heblo shan bilood baa korkaanaha lagu tirakoobaya oon sugaynaa waan waaynay haddee dhibka asaga ina looga taliyaan rabnaa adduun weynaha rafaadka asaga meel uu ka imaaday rafaadka ewel ilaahay naga bixiyo oo beryaho aan wax qaadanay bilaho aan qaadanay haddana waan ku noqonay tirakoob ma haysano raashin ma haysano caawin baan rabnay waxaan rabnay ehelnimo tirakoob waaynay caawin waaynay buugga naxariista waaynay in nala tirakoob si degdeg la asiintan horteena naloo bilaabo nalaguna soo caawiyaan rabnaa bisha tanaad haddaan wax rajeeno nala siiyo maxamed wasaal baa la yidhahdaa blogga kay taym baan madaxeeda oo meel dir elal dhahaan joognaa caruurta habeen walba waraabo iyo xoor ayaa noo soo galo aad iyo aad baan macnaha oga cabsanaa waraabaha inuu carruurta nagala baxo biyo waan haysanaa waxaan aad oga codsanayna hay-adda boos guri ma haysanno bicihii yaraaye meesha qoraxda ahaa waa iska kala boobeen u n c r waxaan ka rabnaa inay kaarka noo bedesho oo jakuulana siiso oo si deg deg meesha nooga qaado oo macnaha maxaa ku dhahay futuux xeryaha cusub ee agabka laga helayo ee noo geyso yaan aad iyo aad oga codsanaynaa dad oo waxaa jira oo kaarwaan noqday lamarwaan noqday oo raashin aan qaadanin oo hal yaraha aan soo qaadanay ayagana nala qarka nala haysto oo macnaha ayagana aan u garaabsannahay oo halihii aan soo qaadanay aan isla darsanayno oo macnaha habeenka isla karsanayno anigoo ah cusmaan ibraahin cali oo saddex bilood ka hore qaxootiga dhagax lay soo galay oo aan lahayn boono oo kow iyo toban ka kooban maxaan codsanaa inala caawiya oo eheladin la noolaa islaamkiina laga dhiga kaargoos lambarwaas ay noqdeen aan meesha aad ugu dhafaadanna waa tahay tan iyo xilligaad xeryaha timid wax gargaara ma heshay maya waxaan aan helne ma laha aad bay umahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga raashin la-aanta ah oo ku jira xeryaha dhadhaab oo igu warramay isla xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari sidoo kale si aan u ogaano sababaha kalifay in qaxootigaasi raashin la-aanta ay noqdaan ayaan ka wareysanay guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxleya cabdulaahi cali aadan geedow ayaa si guud u sharxay dhibaatada ay haatan qaxootigaasi wajahayaan waa mahadsanta cabdisalaanow saaad og tahay dadkan hadda raashinka aan qaadanin waxay u kala baxaan laba qayb qayb waa dad cusub oo mataqaanayo qaxooti cusub oon weli u-an aan diwaangelinin oon weli u-an aan tegin oo aad u farabadan ilaa soddon kun afartan kun gaaraya dadka qaybta kale waa dad horey loo diwaangeliyey oo boono haystay boonada raashin kusoo ku qaadan jiray laakiin tirikoobkii maadaama la galayay ayagoon ka warqamin kaararkao boonooyinka intii lasoo dhejiyey imaan waay maalinkooda iyo qaar aan weli lasoo gaarin oo xaafadooda aan weli lasoo gaarin oo si qalad raashinka dhibaatada raashinka looga bixiyo marka dadka aad bay u fara badan yihiin wayna dhibaataysan yihiin u n h r iyo waan la kaashanay iyo w f v waxay noo sheegeen dadka hadda inayna waxba siin karin laakiin dadkii waa laga qoray magacyadii waxaan rajaynaa insha allah duurka soo socda inay wax heli doonaan haddii alla waa yahay kuwa aad tiri si qalad ah ayaa dabcan looga xiray samafalkay lahaayeen bal noo sharax tusaale ahaan qof degan xaafada section a oo kale qof degan ayaa waxaa laga yaaba boonadiis maalinka uu qaadanaya inuu kay ku qaato oo banaanka kor ah marka qofkaas dhaatada kay baa uga jirtaa asagan eebuu degan kama warqabo waxa socdo marka waxaa laga yaabaa inaan lasoo dhejinin ama waqtiisa aan la gaarin ama in lasoo dhejiyey asagoon ogeyn qofkiina aan ogeyn oo ee uu degan yahay oo sababto masaafo dheer ee iyo kay way kala fogyihin marka taa darteeda marka sababtay oo waxaa la ogaan jiray waxaa kaararka dadka laga xiri jiray markii tirikoobka u dhammaado tirikoobka bilow ah iyo kaararkii dadka xiran marka taarintan waa qalad weyn weligeed tirkoob markii la galaayo ama lix bilood ha socdo ama toban bilood ha socdo markuu dhammaado ee kaararka dhammaan la wada xiri jira marka waayadan mataqaanaa dee culayska ku batmee yeeli arintaa dad masaakiin baa hadda maanta banaanka fadhiya oo raashinkeeda asta marka waa arrin nagu cusub oo aan la yaabano maamulka xerada ayaa tahay dhibkaasi inaad xalisaan haydaha ama u n ma kala hadashay waan la hadalnay u n h r w f b waan la hadalnay d r s dowladdu waan la hadalnay arrimahaas dadkii jawaamada haysto oo banaanka taagan waxbana aan haysin gaajo u baktinay waan u sheegnay laakiinse way suurtageli waysay codsiga annaga inuu dhaqangalo oo doorkan dadka la raashin la siiyo way suurtageli waysay marka waxaan ilaahay ka baryayna ummadda inuu ilaahay wax siiyo oo sababtoo ah laba bilood raashin ma qaadan doonaan waxna ma haystaan hadda waa tahay dhinaca kale waxaa jiro kaarar loo wareejiyey ifato oo masaafo ahaan xerada dhexley ka fog dadkaas ayagana xal loo heli kara ma jiraa runtii arrintaa waa arrin aada u qaldan oo waxaa jira dadyo fara badan dadka la wareejinaya waa dadka mataqaana loogu targa in la wareejiyo sharciyan in la wareejiyo dadka cusub baahanaa cusub oo la siiyey kaararka waxaa sharcigu sheegay in la wareejiyo ifatu la wareejiyo sababtoo ifatu baa la rabaa inay degan u noqdo Eh, laakiin dad waxaa jira fara badan oo kaarar ka xirnaa oo reer dhagax leh ah kaararkii loo furay
dhegeystayaal waxaan soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka cawiiska la dhaab oo si toosa idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaam axmed deere oo stuudiya uula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay yuusuf axmed aadan oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo aanu ka waraysanay waxyeelada uu cudurka dabaysha u geysan karo bini aadamka iyo sida looga hortegi karo waxaad kale oo maqli doontaan kaalinta ay xooluhu kaga jiraan nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga yuusuf axmed aadan waa sarkaal ka tirsan guddiga samata bixinta caalamiga ah ee magaciisa loo soo gaabiyo i r c oo gacanta ku haya cusbitaalka guud ee xagareer dhowaan hay-adda iyo wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa xeryaha ka xaqiijiyey xaalado cudurka dabaysha ah haddaba yuusuf ayaan ka waraystay khatarta cudurka dabaysha waxaanu waraysiga ku bilaabayaa waxa dhaliya caabuqa dabaysha waa xanuun dabeel ah oo keeno tallaalka ilmaha markay qaadani waayaan ay dhici karto cunug xanuunka ama ilmaha mid ka mid ah xanuunka uu ku dhacay tallaal la-aantaha kuwa kaloo tallaal la-aan uu la nool yahay ayaa sababi kartaa qofka inuu ilmaha inuu xanuunkaas u imaado uuna saa uu transmit gareeyo uu u faafo kan kaloo aan tallaalka lahayn so waa xanuun oo ah saameeya inta badan ilmaha shanta sano ka yar oona dhibaatayni karo kuna imaado tallaal la-aanta ilmaha looga hortago routine immunizationka loo aqaano tallaalka ciyaalka Ee, daawo ma leeyahay cudurka dabayshu gaar ahaan qofka uu haleelo oo marka uu hayo ma laga daaweyn karaa Ee, mar hadduu dhacay xanuunkaas waa xanuun inta badan ilmaha aada u dhibaateeyo ka hortag buu leeyahay ka hortagaas waxaa waaye ilmaha markay saa u dhashaan oo zero days ay dheyihiin oo ama marka iyada u dhashaa loogu talagalay in la siiyo zero o p v zero waa la dhaha oo loogu talagalayba marka iyada ilmaha ay dhashaan in la siiyo ilaa afar jeer camal ama shan jeer ilmaha ay qaataan talaalka mar hadduu ku dhaca masaaj ama xagga een, deliiga ilmaha ma- ileen inta badan qaarkood wuu naafiya qaarna ma naafiyo xididuhu ka gala laakiin stanting wax loogu sameeyayo oo growthka ama cunuga koritaankii iyo ayuu ka dhibaataynaa marka muhiimadda ugu weyn maxaa waaye ilmaha in laga hortago oo talaalkaas o p v ga loo aqaano la siiya lase mar hadduu naafiya ama uu ku dhacay kolleyti ilaahay waa gooniga laakiin eh, masaaj ama deliigaas iyo waxaas ma ogi wax daawo marka iyada in la siiyo uu ka bogsanayo ma jiro inta aan qofka la baadhin ee aan weli la ogaan in cudurka dabayshu hayo ma jiraan calaamado lagu garan karo in qofka uu hayo cudurka dabayshu Ah, okay waxyaalo badanaa lagu gartaa sida maalin horeba aan kuu sheegay ilaa labada boqol oo cunug oo xanuunkaas jirkooda uu ku jiro waxaa laga yaabaa laba iyo saddex inay soo bixiyaan Eh, intooda badan waxaa lagu gartaa ama loo aqaano marka ida suspect ama marka looga shakinayo polio inay tahay waxaa waaye cunuga inuu naafinayo eh, waxba wixii jug ama aan ku dhicin ama dhiba- dhibaato oon ay gaarin ilmaha ayaga eh, inay ama gacan naafata ama lug ay naafata ama luqunta ay naafata ama hadalkii oo carabkii iyo wixii uu siigayo ilmihii dhareer noocaas iska imaanayo hadalkii meesha uu ka dhumo wixii aan oo- aan waxba dhibaato ah ama jug ama cilad weyn aan ku dhicin afar iyo toban beri gudahooda sidee looga hortegi karaa cudurka dabaysha ee haddii aan si gaara uga hadalno qoysaska laga yaabo hal qof inuu ku dhacay cudurku inta kale sidee loo badbaadin karaa iyo bulshada kaleba ka hortaga ugu wanaagsan oo la sameyn karo maxaa waaye horta karantiil in la sameeyo cunuga karantiil maxaa waaye reerka ama labaatanka qoyska deriska ah oo ilmaha iyada meesha laga arkay oo ku yaala inay booqasho ahaan laga ilaaliyo ilmahaas guriga oo karantiil ahaan reerka ama waalidka ilmahaas dhala in la- ilmahan hala dhex soconin reerka deriska ama ilmaha kale hala dhex soconin deriska asagana in la dhaha waayo cunug alla cunuga talaalka polioga aanan lahayn ama ka daahay si bulshada u taqaano qaarkood waxaa jira talaalka aan simaynin oo waqti xaadirka la gaaro ilmaha aan geynayn ilmaha talaalka kuwa aan u dhamaysan in talaal la aadiya kuwa talaalka aan lahayn saa u taqaano ilma waxaa jiraan talaalkood aan dhamaysan ama bilooyin ku jiraan oo waqti aan gaar seba haddii cunugaas u dhex socdo reerkaas waxaa suurtagal ah inuu faafiyo xanuunka isaga marka inta badan bulshada waxaan ku boorinaa waa dad weyn oo waalid ahaanana markaas iyadee lala hadlaa si aysan u bixin ama reerkii ay u dhexmareen oo qofka uu iskugu reebo guriga ama ilmaha ayaga ee markaa xanuunkaas haya ay deriska ugu gudbin xeryaa waxaa ka jirta nadaafad darro aada u daran cudurka dabayshu xidhiidh ma la leeyahay nadaafad darrada okay inta badan nadaafad darro ma keento laakiin waxaa keenaa tabar darro ama xagga dhaqaalaha keena haddii cunuga xanuunkaas jirka uu kaga jiro laakiin immunitigiisa uu hoos u dhacay cunno ama meeshaas tabar siba tabar reerkaas ay laheenoo ama qaditaan ama noocaasoo ay imaado oo raashinka si joogto ah ilmahaas ay u heli waayaan tabartooday saamaynaysaa immunitiga cunugaasa xoogaa culeysaa gaarayo maxay noqonaysaa marka virus way inuu jirka ilmahaas uu ku faafo marka siba waxaa la fiiriyaa standardka gurigaas siba ma cunto ahaan ama raashinka ma ka siman yahay mise waa reer dhibaataysan barka ayadana waa laga fiiriya laakiin nadaafad ahaan polioda waxba kuma laha idaba maadaama laga caawiyo nadaafadda hala ilaaliyo waayo waa ada ada ada problem keeni kare ku tahay cunuga hadduu shuwan iyo wax noocaa kusii dhaco tabartiisa way sii dhimanaysaa nadaafadda qayb ahaan waa lagala hadlaa laakiin immunitiga oo xagga dhaqaalaha reerka inta badan la ega markii booliyada reerka laga helo dadka cusub ee xeryaha qaxootiga soo gelaya oo laga yaabo qaarkood inaanay dabba shidanin ama cunto ku filan inaanay haysanin saameyn gaara ma ku leeyahay cudurka dabayshu aad saameyn badan ay ku leedahay afarta kiisoo hadda aan ka helna xagadhere lo waxaa waay barakacyaasha imaadeen oo new arrivalska midda kaloo dheereedna maxaa waay measolska hataa xanuunka loo aqaana jadeecada inta badan ay saamaysa ama ilmihii ku dhinteen taamka hore waa ilmo oo soo qaxayn oo xanuunkii dhexda kusoo helay oo tabardarro qabatay cunto iyo wax noocaas isla waayeen oo immunitigooda iyo tabartii hoos u dhacday oo soo kabsani waayeen marka inta badan sababta u badan oo u keenayso way yeelaysaa ilmaha new arrivalskana waa suurtagal oo aad ba saameyn weyn ay ugu leedahay sida la sheegay cudurka dabayshu wuxuu ku dhacaa qof kasta oo bini aadama laakiin yaa ugu nugul dadka ugu nugul oo u saameeya waa kuwe inta badan ilmaha yaryara aada ugu nugul ama shanta sano ka yaraan dowlad ahaan ama w h o hay-ada guud ee caafimaadka waxay fiirisaa fourteen years iyo inta ka hoose afar toban jir iyo inta ka hoose laakiin waxaa aada loo eegaa ilmaha shanta sano age bracketka markay ku jiraan oo talaalkooda guud iyo qeyb ahaan inay talaal ka dhamaysan kulli la eegaa immunity ahaan tabar haddii la dhahaa ama difaaca jirkana ilmaha yaryara aada ugu daran oo aada loo ilaaliya looga hortaga waxaa carabka ku adkaysay inuu aada muhiim ugu yahay cudurkan talaalkiisa talaalkiisana xeryaha laga heli karo marka ma yahay talaalku mid qof walba uu heli karo si sahlana uu ku heli karo caafimaadka sax waay caafimaadka i r c hase hayda i r c hadda aan u shaqayna helbosyaasha shaqeeyaan oo helbos e six ama l six ama staalka weyna guuda siiba daily maalin walba waxaa laga bixiyaa talaalka asaga talaalka waxaa la socdaa xanuunka dabeesha oo free ah mar walbana bulshada loogu baaqo inay talaalkaas ay u keenaan ilmaha talaalkaasna throughout priority kan la siiyaaba asaga in marna la waayin xitaa waqtiga daawada ama talaalka uu goyn rabo in dowladda aan la hadalno asagoo goyn la keena markaa iyada dhicitaankii iyo waqtiga dhan waa lala socdaa dailyna wuu ka jiraa xagga caafimaadka goobasha oo caafimaadka i r c talaalkaas aad sheegtay in si sahlan loo heli karo ma dhammaan dadka oo dhan baa heli kara mase caruurta yaroon okay talaalka ahaa ciyaalkan waaye weliba siiba shanta si hadda aan kuu sheegay zero to five fifty nine months ay u aqaanaan konton iyo sagaal bilood taas haddii si ahaan sanad ahaan loo xisaabiyo waxaa waaye ilmaha bil ilaa konton iyo sagaal ilaa shan jir fariinta ugu dambaysa ee aada gaadhsiinayso bulshada ku nool xeryaha qaxootiga maxay tahay oo la xidhiidha ka hortagga cudurkan dilaaga ah ee dabaysha
baaqa bulshada aan u diraya waxaan leeyahay xanuunka wuu jira xanuunka talaalka polio waa wadanka waa laga helay ama kaam ahaanta xagadheera waa laga helay weli cabsi weyn baa aada u qabnaa waayo qaxootiga weli waa dad soo galayo cusub waa jiraan inta badanna talaalka aan fursad u helin inay inay tallaashaan dadka reer xagadheera degna ama hadda imaada waxaan leeyahay ilmaha shanta sano ka yar oo talaalka gudaha loogu talagalay siba talaalka wuu fara badan yahay laakiin poliyada nafteeda ay ku jirto ilmaha talaalka halala tiigsada oo qaybta caafimaadka oo meel blog walba maanta ay ka xaadirta haddii caafimaad ahaan laha talaalka ilmaha ha geystaan oo ha ku hubsadaan ilmaha inay talaalka polioda ay siiyaan ciyaalka kale oo talaalka weli aan gaarin ama waktigooda u dhammaanin ama ka daaheen siiba way la xiriiri karaan wiilal baa xaafadda ka shaqeeyaan oo talaal ka eegaan ilmaha inuu talaal u dhammaaday iyo inuusan u dhammaanin oo buugasha asiga ama e p i loo aqaano jeggariyaan marka waxaan leeyahay bulshada xanuunka wuu jirayaysan marna iska dhaga tirin marka wiilasha xaafadda ka shaqeeyaan hala shaqeeyaan haddayse waayaan iyo isugin oo ay u arkaan ama qof walba oo akhrista ay dhihi karaan buuggan oo eeg ileen taariikh walbaa la siiyaa bil walbo maxaa la siiyaa t c a oo ah taariikhda dambe oo ay usoo laabanayaan talaalka cunuga uu leeyahay marka qof walbo akhrisle way dhihi karaan iyo fiir hadduu taarikhtaada uu leeyahay ama taarikhtaada lasoo dhaafay waad imaanaysaa cid kugu xidhayso maxaad u maqneed ama intay jirtay ma jirto talaalka free u yaalla waana la siinaya ciyaal walba ama ilmo walba shan sano ka yar oo meesha u imaada talaalka asaga kaasi waxa uu ahaa yuusuf axmed aadan sarkaal ka tirsan hay-adda i r c oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal xoolaha ayaa meel sare kaga jira guud ahaan nolosha dadka soomaaliyeed soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ayaana siyaabo kale oo duwan uga faa'iidaysta xoolaha maxamed khaliif axmed oo ah oday xoolaha ka iibiya seeladda xoolaha ee xagardheer ayaa ka hadlaya muhiimadda ay xooluhu u leeyihiin nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga annaga soomaalinahay hilib haddii la waayo inay noola jirin baan aaminsannahay hilib la'aantiis waxaa weeyaan annaga waxaan toddoba beradan qofka hadduu hilib cunin ama aan raashinka loogu darin inuu yani mataqaanaa ay enemi ku dhacayso oo baaba'ayo oo mataqaanaa uu si hoos yani ay hoos u dhacayo hataa xagga caafimaadka xagga magaranaysa inkastoo hadda ay gaalada ay keeneen hilibka gaduud hilibka gaduudan hilibka gaduudan waa laga fiican yaho hilibka cad baa fiican sida digaagtoo kale iyo kalluunka iyo waxaasay dhahaan lakiin annaga hadda waxaan aaminsanahay hilibka xoolaha annaga nolosheenna haddii aan haddii aan soomaalinahay nolosheenna waxay ku tiirsan tahay xoolaha caanahooda iyo hilibkooda la'aantoodna maba ka maarmi karnaba meel fiican meel meel weyn bayna noloshan kaga jirtaa mana laga maarmi karaba siiradaha xoolaha ee xeryaha qaxootiga waxaa maalin walba la keenaa xoolo aad u badan oo lagu kala iibiyo maxamed ayaa mar kale sharaxaya kaalinta u iibka xooluhu kaga jiro nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab iibka xoolaha waxaa weeye wax meel weyn baa iidanta ay kaga jiraan oo dhaqaalaha aan haysan hantida aan horta aan ku xisaabtano ama dawlad ha noqoto ama shacab ha noqotee hantida aan ku xisaabtanaba waa xoolahaba xoolaha waaye xoolaha haddii waa lafdhabarta dhaqaalaha waaye waani waxa male waaba gacanta koowaadba xoolaha haddaysan jirin waxaa oo yacni dan lagu gudanaayo haddaad aroosayso haddaad dan fushanayso haddaad mataqaana hadda xajka aadayso haddii ma garanayso wax kasta oo dan oo qabsanaysid waxaa waye waa lafdhabarta xoolaha xoolaha waa inaad soo iibiso qof baa dhowr neefkog intaas shan neef toban neefkogeel soo iibsan waa ku xajini naag baad dhisanaysa waa kuwaa saasoo kale dayn baa lagu wishaasoo kale biilkii wax walba oo ay ka qayb galaan xoolaha nolosha waxay ka lambar wan bay kaga jiraan
dhegaystayaal intaa ayuu inuu ogegyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan nala dhegaysta heesta barnaamijka
guudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiisoo tabanayay anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana alla